maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa maanta bilowday dhegeysiga dacwadda loo haysto eedeysana sayd cali macalin daa-uud oo maxkamadda gobolka banaadir ay horay ugu xukuntay dil toogasho ah ninkan ayaa lagu eedeeyey kiis ah inuu gubay xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray luul cabdicasiis taasoo u geeriyootay dhaawaca ka soo gaaray sida la sheegay dad uu qabadsiiyey aqalkii ay ku wada noolaayeen abukaata cali xalane oo ah qareenka eedeysanaha oo ugu horeyn maxkamadda ka hadlay ayaa ku dooday in xukunkii hore maxkamadda gobolka banaadir uu baal marsanaa sharciga wuxuuna dalbaday in maxkamaddu aqbasho asbaabta racfaan qaadashadooda xeerka ciqaabta oo dhextaal u ahaa dacwaddaani la raaciyeyna soddon iyo sagaal faqradda koowaad xarafkiisa baab marnaba xeerka ciqaabta marnaba ma imaan karto in culeys looga dhiga eedaysanaha ayadoo aan la haynin shuruudihii iyo mukawinaadkii qodobkaasi uu ka koobnaan lahaa waxaan rabaa marka inaan u gudbo faqradda labaad ee qodobka boqol labaatan iyo kow xeerka habka ciqaabta faqradda labaad waxay tilmaamaysaa in xukunka uu noqonayo mid baaba ah haddii aan loo haynin asbaab ama wuxuu tilmaamayaa in xukunka uu baaba noqonaayo haddii asbaabta ay iska hor imaanayso waxaan qaadanaynaa annaga marka in xukunka uusan lahayn wax asbaab ah ee loo nisbeeyey waxaan diyaar u nahay haddii aysan jirin caddaymo kale oo dheeri ah ma filaayo inay jiraan in asbaabteenna maxkamaddu ay qaadato go-aanna ay ka gaarto waanu ku kalsoonnahay annaga bacdamaa ay waraysi hore siisay eedaysanaha cid guriga dhexdiisa ama qolka ku jirtayna aynan jirin dacwaddiina weli ay ku socoto wareeggii asaga ahaa oo aynan jirin meel cadeymo looga keeni kara ama lagu ifin karo maxkamadda waxaan uga mahad celinaa dhagaysiga ay u yeelatay soo gudbinteenna racfaanka ee aan maanta u soo gudbinnay waxaana rajaynaa ama codsa waxaan codsanaa oo si sharaf leh u codsanaa inay maxkamadda naga aqbasho asbaabteenna racfaan qaadashada ee aan ku salaynay qodobadii munaasibka ku ahaa dhanka kale xeerdhaaliye ku-xigeenka dowladda yaxye maxamuud siciid ayaa maxkamadda racfaanka ka codsaday inay ayido xukunkii hore oo aan la aqbalin racfaan qaadashada ay dalbanayaan qareennada eedeysanaha waxa ka buuxa doodahooda iyo qoraalladooda qareennada kuma talagelin eedaysanuhu ma gubin guriga lama gubin ee koronto iyo wax kalaa dilay shuhu camdi weeye ayadaa isgubtay ma dhiman sababta gubitaanku qolka jif arrimo noocaasa oo kaleeto oo ah arrimo ayagu isburinaya laftarkooda sidaa daraaddeed mudana gudoomiye axmada sharafta leh qodobka koowaad waxa weeye inay diiddo racfaanka qareennada xalane loofiim ee sumadiisu tahay hala fa sideetan iyo kow slash laba kun labaatan iyo afar inay diiddo inay ayido xukunka maxkamadda gobolka banaadir ee aan sumadiisa soo sheegay ee ku taariikhaysan lixdii bishi saddexaad laba kun labaatan iyo afar kana soo baxay maxkamadda gobolka banaadir inay xukunkaana ayido intaasaan kusoo koobayaa guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir siciid cali maxamed ayaa ugu dambeyn fadhiga xiray isagoo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo mudayn doono fadhigan midka xiga maxkamaddu markay dhegaysatay asbaabtii rafcaanka ay soo gudbiyeen qareennada eedeysane sayid cali macalin daa-uud iyo jawaab celintii uu ka bixiyey dacwadogaha ku matalaya dacwaddan xafiiska xeeraryaha guud si waafaqsan qodobka laba boqol soddon iyo kow fakradiisa koowaad ee xeerka habka ciqaabta maxkamaddu waxa ay kasoo gaangaari doontaa asbaabta uu soo jeediyeen qareennada difaaca eedeysanaha iyo jawaab celinta uu ka bixiyey xafiiska xeeraryaha guud waxa ayna dacwadda usoo mudayn doontaa sida uu ugu suurtagalsan fadhigii maanta ay maxkamaddu ku dhegaysatay asbaabta rafcan qaadashada intaas ayuu noogu egyahay fadhiga kalena maxkamadda ayaa soo mudayn doonto maxkamaddu aynu xihan tahay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho